sabuuraddii toban iyo koowaad anigu rabbigaan isku halleeyaa haddaba idinku sidee baad naftayda ugu tidhaahdaan sida shimbir oo kale buurtiinnii ku carara waayo bal eega kuwa sharka lahu waxay xoodaan qaansada fallaadhoodana waxay ku diyaariyaan xarigga inay kan qalbiga ka quman goor guducor ah ku ganaan haddii aas-aaska la dumiyo kan xaqa ahu bal muxuu samayn karaa rabbigu wuxuu ku jiraa macbudkiisa quduuska ah rabbiga carshigiisu wuxuu yaal samada indhihiisu way eegaan oo indhihiisa daboolkooduna way imtixaamaan bini'aadmiga rabbigu waa tijaabiyaa kii xaq ah laakiinse kii shar leh iyo kii dulmi jecelba naftiisu way necab tahay kuwa shar leh wuxuu ku soo kor daadin doonaa dabinno oo qaybta koobkooduna waxaa weeye dab iyo baaruud iyo dabayl hanfi ah waayo rabbigu waa xaq oo isagu xaqnimaduu jecel yahay kuwa qumanuna wejigiisay arki doonaan